wuxuuna gudoomiye labaatankii bishii koowaad laba kun labaatan iyo afar ayaa waxaa faldembiyeed dil bareer ah ka dhacay degmada wadajir gaar ahaan debdemiskii buliiska ceelbiyood ku dhex yaalay ayaa waxaa ka dhacay faldembiyeed dil bareer ah waxaana faldembiyeedkaas geystay labaalifle bool mawliid maxamed axmed eedeysanaha waxaa horgeynay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxayna ku xukuntay eedeysanaha faldembiyeed dil kama ah ay ku xukuntay annagoo hor keennay toban markhaati oo ku caddaynaya in eedeysanahan uu faldembiyeedkan u geystay si ku talagal ah oo kas ah haddaba sidaas awgeed ayaan waxaan ku qasbanaanay xafiis xeerlaalin ahaan annagoo raadinayna cadaalad cadaaladdii marxuum allah u naxariista ee dabla buliis daahir cabdi axmed daahir dhagool inaan raacfaan ka qaadanay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida